wasiirka beeraha ee maamulka isku magacaabay puntland maxamed doonyaale ayaa isagoo ka jawaabayay mar wax laga weydiiyey caddeymo ku aadan lunsashada dhaqaalahaasi ayuu wuxuu wasaaradda beeraha ee dowladda federaalka ku eedeeyey inay lunsatay laba cagaf oo uu ku magacawnaa maamulkooda isagoo sidoo kale dowladda federaalka gebi ahaanba ku tilmaamay mid isbaaraysatay kaalmadii ay ka heleen shisheeyaha caalamka
adi laba cagaf cagafaa ka hadlaysaa waxaa meesha dhan nooga maqan mashaariicdii kaalmada horumarineed lagu bixiyey oo ka badan hadda laba cagaf cagaf oo waxna nalagala tashanin ama nalaga xaajoonin waxna aynu ka ogeyn ayaa wax badan lagu qaatay mashruuca naftigiisa maba ka warhayno oo macluumaadkiisa waaba la qariyayba taasna ma aha hadda waxa oo keliya ay wasaaradda beeraha ee federaalka ay samaynayso waa wax waaragtay habdhaqan dowladda federaalka dhan ay samaynayso ay ku lunsanayso deeqihii saxda ahaa oo loo baahnaa inay puntland soo gaarto ee isbaaro uga dhiganayso si kastaba ha ahaatee soomaaliya ayaa waxaa duulaan naflacaari ah ku soo qaaday dowlado badan oo shisheeye kuwa oo uu maraykanku horboodayo islamarkaana dhaqaale iyo saanad ciidan baa ku garab taagan dowladahaasi si uu u gurto khayraadka ku jira dhulkooda balse taageeradaasi ayaa iminka u muuqata mid noqotay hal bacad lagu lisay waddamada islaamka ee uu duulaanka gardarada ah ku qaadayna uu marba marka xigta isaga huleelayo iyadoo quburada u dhuundaloola arrimaha militariga ay sheegayaan in saldhigyada qaar ee uu maraykanku ku leeyahay dhulalka muslimiinta uu iminka ku joogo si niyad jab ka muuqata